faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aruurnimo suuban dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii subaxnimo reediyo cadaado qodobada subaxnimadan warkaaad ku maqli doontaan waxaa ugu daroon faahfaahino dheeraada oo laga helayo mid ka mid ah dhaawacyadii loo qaaday waddanka turkiga oo ku geeriyooday dalkaasi madasha xisbiyada qaran oo kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada caasimadda ee muqdisho maraykanka oo faahfaahin ka bixiyey duqeyn oo ka fuliyey gobolka shabeellaha hoose booliska somalilan oo soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriya iyo gaari laga soo bixiyey waxyaabaha qarxa oo lagu qabtay dowla deegaanka soomaaliya qodobadaas iyo wixii nugu soo kordha warka subax intaan kugu jirna ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhegaystayaal ee goordhow u diyaargadooba qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaan habadiidinka leenahay waa subaxnimo isniin ah taariikhda ku beegan tahay soddonka bisha labiyo tobanaad disembar labada kun tobaniyo sagaalka qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan saaka waxaa la diyaaraa cabdifataax cabdulaahi dhoore cabdifataax soomane haya cabdifataax aada u mahadsan tahay maxamed aadan karaama bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan maraykanka ayaa sheegay inay duuqaymo ku dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab warkan haynoo faahfaahiyo maxamed karaama war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu faahfaahiyey duqaymo dhanka cirka ah oo uu maraykanka ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose qoraalka africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya ay sagaaliyolabaatanka bishan saddex duqeyn fuliyeen laba ka mid ahna ay la beegsadeen xarumo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka kunyo barow halka midka kalena ay ka fuliyeen deegaanka caliyarow barow ee gobolka shabeellaha hoose maraykanka ayaa duqeymahaasi waxa uu sheegay inuu ku burburiyey laba gaari laguna dilay xubno ka tirsan al-shabaab balse ay sheegeen inay duqeyntaasi aysan wax ka soo gaarin karin dadka rayidka ah william galeer oo ah madaxa howlgalka ciidamada maraykanka ee afrika ayaa yidhi tan iyo weerarkii ugu horeeyey ee al-shabaab ee sanadkii labada kun iyo tobankii kooxdu waxay si naxariis darro ah u dishay boqolaal iskugu jira la howlgalayaasha afrikaanka ah ee amisom iyo xulufadooda shacabka iyo dad kale waana khatar caalami ah maraykanka ayaa sanadkani sii dhammaanaya labada kun toban iyo sagaalka wuxuu kordhiyey weerarada dhanka cirka ah uu ka fulinayo soomaaliya islamarkaana uu la beegsanayo xarumaha al-shabaab iyo dacishta soomaaliya ee ka howlgala deegaanada maamulka puntland aad u mahadsan tahay maxamed karaama mid ka mid ah dhaawacyadii loo qaaday dalka turkiga ayaa ku geeriyooday dalkaasi haashim cumar ayaa warkan faahfaahinaya magaalada ankara ee dalka turkiga ayaa waxaa la geeyey lix iyo toban ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarixii ismiidaaminta ahaa ee khasaaraha badan geystay kaas oo maalin ka hor ka dhacay isgooska ekis kontarool afgooye ee magaalada muqdisho dhaawacyadan oo ahaa kuwa ugu liita dadka dhaawacmay ayaa waxaa loo qeybiyey saddex isbitaal oo ku yaala magaalada ankara si loogu daaweeyo hayeeshee waxaa wararka la helayo ay sheegayaan in haweenay ka mid ahayd dadka dhaawaca ah ay geeriyootay dad ku sugnaa ankara ayaa raadiyo cadaada waxay u sheegeen in markii dhaawacyada laga dejiya diyaaradda ay goobta ku geeriyootay aamino cumaan khayre oo dhaawaceedu uu aad u cuslaa taas oo la filayo in saacadaha soo socda lagu aaso ankara wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in diyaaradda dhaawacyada ka qaaday muqdisho ay ka degtay garoonka militariga turkiga ankara ku leeyihiin islamarkaana dhaawacyada la geeyay saddex isbitaal oo ku yaala halkaas waxaana dhaawacyada soo dhoweeyey oo kaalin ka geystay sidii daawo ay u heli lahaayeen soomaalida ku nool dalkaas iyo safaaradda soomaaliya ay ku leedahay magaalada ankara madasha xisbiyada qaran ayaa shaaciyey kulan xasaazi ah oo ay ku yeesheen magaalada caasimadda ee muqdisho warkan maxamed karaama haynoo faahfaahiyo mar kale madaxda madasha xisbiyada qaran ayaa shir degdeg ahaa ku yeeshay magaalada caasimadda ee muqdisho waxayna kaga hadleen sidii loo garab istaagi lahaa dadka soomaaliyeed ee wax ku noqday qaraxii maalin ka hor ka dhacay isgooska akis kontarool afgoye ee magaalada muqdisho sidoo kale madasha ayaa waxay ka hadleen sidii taageerayaasha xisbiyada ku midaysan madasha iyo ummadda soomaaliyeed loogu abaabuli lahaa inay doorkooda ka qaataan sugidda amniga iyo la xisaabtanka dowladda federaalk soomaaliya shirkani oo shir gudoominayay gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed waxaana ka qayb galay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud sidoo kalena qodobada laga hadlay waxaa ka mid ah aragti ku-biirista sharciga doorashooyinka qaranka oo dhowaan ay ansixiyeen golaha shacabka loona gudbiyey aqalka sare xubnaha aqalka sare ayaa dhaliisan qodobo qaar ee uu ku jiro sharciga uu ka mid yahay qodob ay sheegeen in madaxda dowladda ay muddo ku kororsanayaan booliska somalilan ayaa soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriya iyo dad badan oo lagu soo qabtay waxyaabahaasi taliyaha ciidanka magaalada hargeysa ayaa soo bandhigay kamri iyo xashiish iyo tooreeyo iyo agab kale oo ay adeegsanayeen dhallinyaro kooxo u abaabulan oo dhac iyo furashaba ka geysta gudaha magaalada hargeysa taliyaha ciidanka booliska hargeysa ayaa sheegay in howlgal ay ka sameeyeen xaafadaha ka tirsan magaalada hargeysa ay ku soo qabteen dhallinyaro kooxo u abaabulan oo dhibaato iyo dhac iyo furashaba geysta dadka shacabka ah ee ku nool magaalada hargeysa kuwaasi oo inta badan maandooriyaal halis ah kuwaasi oo inta badan adeegsada maandooriyaal halis ah sida kamriga iyo xashiishka waxa ay sidoo kale sheegeen saraakiisha ciidanka maandooriyaashan dhallinyaro keliya in aysan ku soo qaban balse waxaa jira dad kale oo ka ganacsanayay kamriga iyo xashiishka iyo qaar kale waxa ayna sheegeen in si dhuumasho leh ay ku soo geliyeen gudaha magaalada hargeysa ma ahan markii ugu horreysay oo kamri iyo xashiish noocan oo kale ah lagu soo bandhigo gudaha magaalada hargeysa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lagu qabtay dowlad deegaanka soomaalida sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed aadan karaama ciidamada amniga dowlad deegaanka soomaalida ayaa gacanta ku dhigay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa gaarigani ayaa lagu qabtay magaalada wardheer ee xarunta gobolka doolo sida ay xaqiijiyeen ciidamada booliska deegaanka waxa ay sheegeen in gaarigani noociisu yahay noho oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa la doonayay in lagu weeraro xarumo ku yaala wardheere waxa ay sidoo kale tilmaameen inay ku daba jiraan shakhsiyaadkii watay gaarigani laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayna gacanta maanta ku soo dhigi doonaan guud ahaan waxaa intaasi ku dhan warkii subax oo aad kala socoteen raadiyaha cadaado f m t magalatis oo warka subax waxaa soo saaray maxamed aadan karaama waxaa ii farsameynaya haashim cumar warka waxaan idinla socodsiin anigoo cabdifataax abdulah dhoore cidda warkeenna u dhaafay iyo cidda dib kala soo qabsataba waxay mar kale dib uga heli karaan bejka aan internetka ku leenahay oo ah www radio cadaado intaan warkan war lamid ku kulmi doonno saaxiibayaal nabad ahaaba